xilliyada doorashada dadka waxay u baahan yihiin inay helaan xogo ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman xaaladda jirta laakiin waxaa aada u bata inay kordhaan wararka been abuurka ah kuwaasoo lagu jahwareerinayo bulshada soomaaliya oo ah dal colaado ka soo baxaya ayaa ku jira doorashooyin dhowr jeer dib u dhacay waxaana baraha bulshada soo galay warar been abuur ah kuwaasoo jahwareer geliyey dadka haddaba warbaahinta gudaha sidee arrinkan ay uga foojigan yihiin warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad xasaasi ah oo doorasho inta badan mudanayaasha baarlamanka aqalka sare ayaa la doortay dhowaanna waxa uu qorshuhu yahay in la gudagalo doorashooyinka xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya waxyaabaha ugu badan oo ay dadku raadinayaan ayaa ah inay helaan xogo dheeli tiran oo ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman arrimaha doorashooyinka xiliyadan oo kale waa marka ay baahaan wararka been abuurka ah oo ay cid walba ku kadsoomi karto caasimada soomaaliya waxaa ka howlgala xarumo badan oo warbaahineed kuwaas oo si maalinle ah u tabiya wararka ku saabsan siyaasadda doorashada haddaba sidee warbaahinta uga taxadari karaan xogaha been abuurka ah ee lagu kadsoomi karo xuseen cabdulle maxamed oo ah tafaftiraha raadiyaha kulmiye ayaa ka jawaabaya waxaan aad isaga ilaalinaa wararka feega ah ama been abuurka ah oo xilligan hadda lagu jiro sidaa sheegtaba ay aada u badan yihiin baahintooda ama helitaankooda ama in dadka wararka baahiya iyo idaacadaha iyo telefishinadaba la siiyo xog aan sax ahayn weliba laba nuuc ee hadda u socotaa oo aada u badantaa waa mare in iyadoo qoraala lasoo saaro oo laga dhigo wax dowlad ka soo baxay ama wasaarad ka soo baxay ama urur ama koox kale ka soo baxay laga dhigo iyo marka labaad oo ah in dad siyaasiyiin ah oo magac leh ama dad la yaqaano oo ilawareedka qayb ka mid ah noqon kara inay dusiyaan oo ay isku dayaan wariyaasha iyo warbaahintiiba xog qaldan oo aan sax ahayn oo danahooda ka hadlaysa in la siiyo aaday u badan yihin labada nuuc iyadoo ah iyo nuucyo kaleba marka annaga ka idaacad ahaan waxaan isku daynaa inaan helno xog saxan mar kasta oo xogna lala wadaago ama warbixin aan helno waxaan xoogga saarnaa meeshii ay ka timid ama cidda ay qusaysay amaba cid kale oo xaqiiqada heli karto oo dhinac kale ah inaan warka ka hubinno kaafiyo naaleeye oo hogaamisa urur saxaafadeed oo ay ku midaysan yihiin gabdho warbaahinta ka shaqeeya ayaa tilmaantay in maanta si fudud loo abuuri karo xogo been abuur ah kadibna lagu baahin karo buraha bulshada taas oo marka laga yimaado dadweynaha sidoo kale mararka qaar lagu qaldi karo saxaafadda loona baahan yahay in tafaftirayaashu ay sameeyaan feejignaan dheeri ah wariyaasha soomaaliyeed way ka feejignaan karaan inay waran la hubin ay tabiyaan waayo xiliyada doorashada aada ayay u tahay informationka aada u muhiim ugu yahay wuxuu noqdaa mid xasaasi ah waxaa jira footage badan oo la sameeyo ama probagando badan oo la sameeyo ama xitaa siyaasiyiinta naftigooda waxay sameyn karaan been abuur badan waayo waa xili adag oo la rabo qofka wariyaha ah inuu aada u taxadaro marka wariyaasha soomaaliyeed waxaan dhihi lahay taxadara warbixinta meeshaad ka heshaan hubiya ilaha wararka aad ka heshaan iska xaqiijiya dhowr jeer ku celceliya inay warbahin waxaad tabinaysaan ay muhiim tahay waayo aada ayay u muhiim tahay waxay warbaahinta gudbiso waa waxa keliya ee dadku ay qaadan doonaan warbaahinta muqdisho iyo saxafiyiinta wararka ku qoro baraha bulshada waxay aada ugu tartamaan inay soo gudbiyaan dhacdooyinka maalinlaha ah gaar ahaan wararka la xiriira siyaasadda xuseen cabdulle ayaan mar kale weydiiyey iyadoo loo kala hormarayo tebinta xogta sida looga taxadiri karo wararka been abuurta ah wariyaashu way tartamaan warbaahintuna way tartantaa waxay isku daydaa inay warka cidda ugu horeysa ee baahisa ama hesha in ayaga noqdaan taas waxay sababi kartaa inuu qaladaad dhaco ama in xog aan sax ahayn la gudbiyo ama iyadoo qabyo ah xogta la gudbiyo way dhici kartaa waana dhacday warbaahinta qaar in la qabsado waa laga yaabaa inay inay taxatar la-aan ku galeen way dhici kartaa laakiin mar walba waxaa muhiim ah in mas-uuliyad lawada saaro in dadku iska waraqabaan waa la tartamayaa laakiin waxaa fiican inaad noqotid qofkii ugu horeeye been sheega waxaa ka ron inaad noqoto qofkii ugu dambeeyey xaqiiqda sheega inkastoo baraha bulshadu ay sahleen in dadku si fudud ay xogaha ku heli karaan haddana waxaa aada u sahlanaatay in dadka wararka aan jirin sheego inay helaan fursado ay ku jahwareeriyaan bulshada laakiin marka doorashada la joogo warbaahinta dunida waxay aada uga taxadiraan wararka la tabinayo kaafiye naaleeye ayaase qabtay in loo baahan yahay in saxafiyiinta soomaaliyeed ay qaataan door mas-uuliyadeed xiliyadan oo kale haddaan tusaale usoo qaadano wadama wadamada dariska kenya uganda markii ay sameynayaan doorashooyinka marki la sameynayo warbaahintooda aad bay u galaan difaac waayo sumcadda waryahana uma fiicna sumcadda nusishinku ka shaqeeyana uma fiicna in been abuur dadka loo gudbiyona wax wax saxaafadda ay shaqo ku leedahay ama saxafiga oo wax fiican inuu gudbiya maahan soomaaliya waxaa ka shaqeeya warbaahin badan oo madax bannaan inkastoo saxafiyiintu ay la kulmaan caqabada xoogan haddana waxaan shaki ku jirin in xaaladahan oo kale loo baahan yahay in feejignaan dheeri ah la sameeyo cabdicasiis barrow v o a muqdisho